bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fayla ka dhowaada warkan hamiinamo ee idaacadda warsan shanhayti qodobadan ka hubinooyba ku mid ahaa taliiga ee ciidamada booliiska degmada qasadheer ee oyba uusa ka amuuday dagaalkii shalay kudhii degmada qasadheera taliska ciidamada amisom ee sektarka saddexaad iyo sheegay intiiu sidanka dhaqsiga badan yooniska furo doonaan jidadkan godols al-shabaab jidkaas hira waxaa fada wadajiri suuqubin ee magaalada baydhabiya weybaale ka bilaabay dayacatir mudanayaalka baarlamaanka soomaaliya weybayo su-aal weydiiyeen wasiirka maaliyadda ee dowladda soomaaliya wasaaradda arrimo guda maamul goboleedka jubbaland iyo weybaya ku hadalay sidii u handhawaayeen shirkii gole wasiirada kudhii magaalada kismaayo baraadka banaanka dhugunsidyaal weyba ku mid aha wasiirka arrimo banaanka dalka faransiiska weyba uusa booqday dalka qadara iyo weliba ra-iisul wasaaraha israa'iil iyo weyba uusa ku qeyb galaya xusa kudhii magaalada baariisa
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinama axad ee uisnignaha galahayda taarigdana iyo ka-eedanta tumilita bila toddobaad julaay sanadka labada kun tumiyo toddobada aanasoo bahayana qodobadii warkan koobana haddana ka dhowaada yoogayo bisanga taliyagii ciidamada booliiska degmada qasadheer iyo weyba uuse ka amuuday dagaalkii shalay kudhii degmada qasadheera gudoomiyaha degmada qasadheer ee gobolka baay aadan cabdi qooqan ayaa weyba uuse faahfaahin dheeraada ku biyaya weerarkii shalay oo al-shabaaba ka qaadeen meelin dhow garoonka degmada qasadheer weybaanus sheegay anti dagaalkii ku horseedeen ciidamada koonfur galbeed dagaalkii guddoomiya weyba uuse ka sheegay intii ka dhammadeen lii qof weybaana dhinisho sheegay sida dhimashe oo uuse ka jara taliyaga ciidamada booliiska koonfur galbeed ee degmada qasadheer oo laka magacaabay cumar macalin xasan weybanu saasoo kale sadiid kale ka sheegay intiyo ku dileen al-shabaab saasoo kalen iyo ku furudeen qora waa ku guddoomiga degmada qasadheer ee gobolka baay oo ku hadala arrimogaasa shalay way kaa jirtay hortaba weydan shaqeeyana guddooyinka macnaha anabeego geeka labaatan iyo lix yaxyina oo la yaisa kor isa labaatan iyo shan oo labaatan iyo lix maalmada guddooyinka ku go'aan degmada qasadheer ayaa macnaha roobi way galowna ini una ku shaqeeyo baylileen raay garoonkii diyaaradaha ina ku shaqeeyeysa gurshida helo macnaha gaylaka taaqura ilin helo oo ay nabi haka deeraan dowladda haka deeraan yaaka talakalni ku talagalkaasna hadee dadkii macnaha ku hor jira jidadka hili maogol ini gurshida helo macnaha wadada kala horumarinaa maogol way go'aan diidayina macnaha inina ka horumarnaga helaan shaqaysadaan macnaha diidaya marka dadka iyo haye macnaha hay argagixisadii ururka al-shabaab ama al-qaacida iyo wada suuqiyana ini macnaha dee dadkii gurshidii wada dhibaateeyaan macnaha horse horumarin kajeena dhow afaaba anoo leedaan ka talagaleen ciidamadii gaasiyiinta haysan harkadeerta oo degmada qasadeer ku horgalaayay oo dowlad goboleedka koonfur galbeed awalka wada hooliga hayta iniga ilaaliyeen wadnaanka bulshada rayidka ee degmada kanaal guud ahaan gaar ahaan meelka kasoo yimaadka marka ciidankii isudahaay yaa macnaha garoonka kor ku jaraya ilaaliyaay wayna ilaaliyaay idinsi macnaha maxaa taxadirin bulshadaas sanadadana macnaha hooliga ka gudidaan warbaahino qaar iyo weybayo sheegaan anti dagaalkii shalay kudhii degmada qasadheer iyo ka dhammadan tum-isada qof guddoomiga degmada qasadheer ee gobolka baaya aadan cabdi qooqan ayaa weyba uuse arrintaas ka tilmaamay tobeen abuure bulshada soomaaliyeed ee hadday dhegeysadaan saadana malaha reer koonfur galbeed iyo reer gobolka gaaya sheegaan idaacadda leeraa v o a warkiga tawiydi toban iyo saddex qof hore ka dhegeysiyo garee meelo gaarsiyo meeliya ka dhegelayo caddeeyaan lagu fade waan lahaa inay caddeeyaan codsadaan degmadii unuu kasagun waykan sheegahayna inay lix qof ood ka dhimatay seedaba macnaha al-shabaab ku dhimatay iyo seeda dowladda dhinacasha ku dhimatay adiga garee caddeeye adiga sheegahay madaada kala meeliya ku sheenaan jeesha inay ku sheenaan sadaan sideed kilomitr la sheegayna sideed kilomitr macnaha macnaha dadmanisbadan mudara lix kilomitr mila jirto haysa degmada oo macnaha ciidamada difaaca hore macnaha garoonka ilaaliyaa iyo roganahay marka wayna fadayaan biniaadamka iliisa xaqiiqda ku hadala xogtaas ilila ku sheenay iyo si yahay in macnaha way barsana mukhtaar maxamed cabdushi oo v o a shaqaynaysa cadday macnaha taas caddaydasa bulshada soomaalida wayn caddeeyeen ini habakaas keeneeyey wiila muqaadin mahayna tan iyo raadis mahayna xaqiiqda hasa ku hadlanaysa caddeeya caddeeya waana ka nagay degmada qasadheer ee gobolka baay iyo weyba muddo saaran tag odoon iyo saareen ururka al-shabaab weybana shacabka degmada qasadheer iyo bilaawena barakacka eedan nololo adag ee ku jarta degmada qasadheera jidka iska hiraw xaafada wadajiri suuq weyn ee baydhabo iyo wayballe ku bilaaway dayactir weybana arrintaas hadhawaayay bulshada kanoola xaafada wadajira faahfaahinta warkan weybanin haya cali maxamuud aadan kuranta iyo oo maalmogiun ha dhaafni dhismayaalku dareereen waxaanu ka mid ah jidadkii weyn ee magaalada baydhabo xarunta gobolka baay iyo jeegana may dhismo ku bilaawaday jidka iskihirow xaafadda wadajir iyo suuq weyn oo hayay jid eed iyo eedan burbursan oo islamar ahaantaasna dadka cabasho ku muujiyay jaren jidkan reedan dayactirowka hata laku bilaabay iyahay ku halbowli an ee dhaqdhaqaaqa xaafadda wadajir waxaanu ka mid eh bulshada ku nool xaafadda wadajir oo waana ku qeyb qaadaday reedan dayactirowka jidkun yaa idaacadda warsan aan ku warami sida shaqada andareerta hawriyay sida eedana sangaliyare wada jira degana salkalsoo sangan arga ma hasanaangan arga inii la siyaadiyo eedin suubi eedin jeeli aragday baawarto ay ku dhiyaha ay bayaalka ka dhamaadaaya meel marayaan malay baawarka sin dareero gadooma ini jiditan ini suubi ini hagaajiwan baahagna eedin ka farahsagna qeyb amranti hawluhnu dhiibinu hantaska darsan walwalba garaanka arday shankun haatay kunjirin haatay lamkun haatay walaan wala yidhaahayni si aadan isku dhimdoon ogolno bismillaahi rahmaani rahiim walaaloo horta ana tamrey reegnu waraliyare xaafadu wada jir laanti lamaad hooyadii ah eed eed aan ka faraxsan may ku odsaday maamulka koonfur galbeed iyo maylaraay iyo maamulka dowladda dhaxa kulli may ku odsaday ini jidateedannin suubiya jidate eed eeda dhabanka qabna haweenka oo una ena baaburka inshaa jugjugdisana dhabaasa dhibaato badana kulukulumaana ini sadaha mar oo kale halka doolarka dhisoy hataa xaafada maamulka iyo xaafada dadge iska tahgelino inshaada wal qobsano eedan jeelina shamay geeladu beesa isku qaraagni hatana beesa isku qaraaman hatana inshaada ani una jidkan eed iyo eed una hoogan saarno kaalmaata hoob una halna jidkaana laamaha takweedhano eedan ka farasangna boqolki boqol eedan ka farasangna awaajida beenta maetaas jidkun yahay ka hor intay idinku bilaawan reedan dayactirowka jid isku soobsamay godod wakhtiyada roobkana musafadheeda jeri biyo saas oo kale dhibaato iyo ka qabeen dadka ka adeegada jiri jidkun kadareerowshay haddii laku guulaysada reedan dhisowka jidkun yaa nagado doono ko kadareerowshay dadka iidin xiiso doonaan taliska ciidamada amisom ee sektarka saddexaad iyo sheeg intii oo sidanka dhaqsiga badan ee oniska furo doonaan jidadkan ka odoonsan shabaaba waato xaawluul cali maxamed oo faahfaahinta warkanin hayta cusmaan nuur subaqle taliyaha ciidamada amsom ee soomaali yamar isku hadalay munaasabad ushilka kul wareegay taliyaha ciidamada amsom qaybta saddexaad ee baayo bakool isla markuuna sheegay intii waqtiyada ha socdan ee bilowda doonaan howlgalo al-shabaab lakug saaro doono deegaanadii oo kugsuganyin koonfur galbeed soomaali waxaad ogtahay magaalooyinkii waa laga xoreeyey al-shabaab laakiin waxay ku joogaan al-shabaab ku nool yihiin inay dariiqyada ay miinooyin iyo dhigaan isqarxis iyo waxaykaas taasna imika ayaa loo soo jeestay iyagana imika waxaa rabnaa inaan ka nadiifinno dariiqyada si dadka baayac mushtariga iyo ay u kala socdaan waad ogtahay inay baabuurkii socdaba cashuur ka qaadaan waad ogtahay inay maxaan ku dhahay ay environmentkii ama ay xaalufiyeen dhuxul ay dhulkii oo dhan ay shideen oy beerihii iyo dhulkii nabaadguur weyn ay ku abuureen taasna waxaan rabnaa inaan ka kaxayno oo si ay ay aynan hadda dee ugu saqajaamin dhulkaas oynan lacag uga helin xaalufaynta iyo dhibaatada dadka ayaan rabnaa inaan iyadana aan ka shaqayno ballanqaad beri bay dhici ma aha laakiin waxaan waajibaadka u joogna meesha ayay ka mid tahay inaan dariicdo kolka waajibkaas waan gudanaynaa insha allah sida ugu dhaqso badan intaynan intaynan bilahani soo socda waad argi doontaa insha allah durba waan hadalkun ha kubahi taliyaha ciidamada amsom qaybkii saddexaad iyo waliba usikooyay hilo deegaanada qaar ee koonfur galbeed iyo saarinyin go-doonkaas oo saareen al-shabaab miilo qaarna iyo maamulayaan maamulka koonfur galbeed iyo waliba marar badan isku qayli dhaamiyey intii lagu taageero sidii al-shabaab lagu saaran lahay deegaanadaas mudanayaalka baarlamaankiiyo weybayo su-aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya faahfaahinta warkan anise yuusuf aadam yanin hayta kulun iyo weel dhadeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ku dhihi xarunta golo shacabka ee muqdisho yahay kulun su-aalo laku weydiyaay wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya kulanka yahay kulun shir guddoomiyahay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaare kulanka yaha xaadirtii xildhibaano deeraayeen boqoli konton mudana xildhibaanada su-aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya iyo mbadanaayeen haano siyaasadeed in dakhliga soo xaroodo boqolkiiba sagaashan oo kordh miisaaniyaddii laba kun iyo lix iyo toban lagu shaqaynayana waxaa sheegtay in la dhimo marka meeshaas oo sukay qaban adee inaad sukay qabansiida horta waa rabaa hadii dhaqaalihii soo kordho waxay ahayd miisaaniyaddu inay kororto marka dhaqaalihiina waa kordhay miisaaniyaddiina waa la dhimay lacagtaas markii aan qaadanayo inaad horta noo sheegto waa rabi laha inuu naga jaahil bixido rugta ganacsiga lacag looga amraayo oo inay koontay oo miisaaniyaddu wax ka leeyihiin haddaan warqadaas beeramuun ahayn in dad soomaaliyeed ama ganacsi soomaaliyeed lacag laga soo aruuri qaarna laguna soo jeedasay mara wax kasoo bax kara taas inteeda hataa wasiirka hataa haddii warqadaas jir inuu noo sheego inta maamulada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug hirshabeelle banaadir waa la qoray maxaa loo qori waayo somalilan maxaa looga tegay haddii abaar dhacayso waxaa laga yaabaa in wax loo raadiyo magaceeda maxaa looga saaray haddii miisaaniyadii qaranka laga saaro su-aalaha siyaasadaysan oo la isweydiinayo xaq ma u lahaa wasiirka in la weydiiyo waxay ahayd waxa ku qoran buugga iyo waxa ka dhiman dalka iyo qaranka su-aalaha toosa loo weydiiyo sifad cusub oo miisaaniyadda lagu dhisaayo oo ah waxa aad haysatid kharash gareed waxa aaday haysaninne dayn ha ku gelin falsafadaas aad ugu fiican tahay maxaa yeelay waddankan daynkiisoo dhan wuxuu ku yimid wax aaday haysan kharash garaynteed wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya dhanshe ku jawaabiyey dhammaan su-aalig lu weydiiye oon badanayn miisaaniyadda mashaaraadka ciidamada mashaaraadka shaqaalaha dowladda iyo sababta somalilan la sii waayey kharshaadka maamul goboleedyada la siiyow waxaad ogtihiin mudanayaal iyo mudowgii shan iyo afar iyo tobankii sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa baarlamaankii loo keenay miisaaniyaddii shan iyo tobnaadka ahayd ayaa loo keenay bisha afar bishii sanadka afarkiisii disembar laba kun iyo afar iyo tobankii qiyaasta lacagta markaa la keenay waxay ahayd laba boqol iyo iyo afartan milyan laba boqol iyo afartan milyan ayaa la keenay haddana dib baa loogu soo noqday waxoogaa baa laga dhimo waa la soo celiyey ugu dambayntii waxay noqotay lacag wixii o dhan ka yar laba boqol iyo afartan baa la keenay revision baa lagu sameeyey laba kun iyo shan iyo tobankii revisionka laba laba boqol baa laga dhigay waxa weeye hoose dhac boqolkiiba toddobiyo toban markii sanadku dhammaadeen wixii actualka ahaa ee la helay waxay noqotay boqol iyo afar iyo tobano boqolkiiba koob iyo afartan ya ayaa hoos loo dhacay taa macnaheedu wuxuu yahay waxa weeye inaynu reeli aad uga fiirsan waxaan keenayna aad looga fiirsado ayay tahay hadda waxaan hayno un wax lagu qabsan karo waxaa ii sheegayaa waxaa weeye mudanyaaliyo marwey in budgetkaasi isagii boqol iyo koob iyo afartanka oo boqol iyo afar iyo toban gudaha ka yimaadeen soddon in ka yar inay dibadda ka timi oo mashaariic badnay ama kabka kabka muxuu ahaa mushaarka inay sidii loogu talagalay u baxeen oo mushaar mushaar ugu baxeen waa isku dheelitiran yahay waa isku go-an yahay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya muddooyinkan wadin dadaalo lakala xisaabtamo wasiirada xukuumadda soomaaliya wasaaradda armowguda maamul goboleedka jubbaland yoweybaye ku hadalay sidii handhawaayeen shirkii golo wasiirada ku dhihi magaalada kismaayo deeqa nuur aadam iyo faahfaahinta warkanin hayda
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen oo la xadiri idaacadda warsan way baan sharaxay shirki kamisti ka dhihi magaalada kismaayo oo ka weeladeen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya taasoo ka tilmaamay tusaaka shaqeeyay madawiinaha maamulka jubbaland axmed midoobe barnaamijkaas inaan bilowno oo soomaali weyn aan u bilowno ayay ahayd isbarashadii golaha wasiirada oo isku aadan oo oo isku isku hadba isku wasaaradda ahna waxay ahayd arrinta aydan muhiim noo ah wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha ayuu la degay wasiirka beeraha wasiirka beeraha ayuu la degay wasiirka maaliyadda waaliyadul waxay ahayd nin walba ninka dhigiisoo ku aadan ayuu u ahaa marti ama u ahaa soo dhaweeye markii laga reeba hilka hilka guud oo dowladnimo oo jubbaland ay kusoo dhaweynaysay dowladda federaalka xukuumadeedii waxa aan ka baranay waxaa ka mid ah oo kasoo baxay in ay noqotay arrintaas arrin aad iyo aad dadka soomaaliyeed ay usoo dhaweeyeen arrin is-aamin dowladnimo iyo siyaasadeed muujinaysa door muhiima a leh waxaa kaloo muhiim noo noqotay soo jeedinadii iyo khudbadihii isdabajoogka ahaa uu soo jeedinayay ra-iisul wasaaraha oo ayagana ahay marxalad cusub oo jubbaland la gashay ummadda soomaaliyeed ayaadna gashay usoo hadal jaysiibada wasiir ku-xigeenka arrimo gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen dhinaci kale sheegay walyaablo wasiirada maamulka goboleedka jubbaland iyo xaawa dowladda federaalk walyaablo ku wada hadaleen gaar haan wasiirada arrimo gudaha jubbaland iyo tan i dowladda dhexe isla hadal qaadeen
kalsan waa maasanta waxyaabaha kula hadalna waxay ahaayeen siday u ahaan lahaayeen labada wasaarood wasaaradda eh, dowlad goboleedka jubbaland arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka siday bartenders ay u noqon lahaayeen saaxiibo isu dhow oo iskula shaqeeyo oo hal dal ka shaqeeyo oo hal dal u shaqeeyo oo job description shaqada ay wasaaradda dowlad goboleedka leedahayna dowladda wasaaradda arrimaha federaalka ay gacan ay ku siiso Eh, do- wasaaradda dowlad goboleedka eh, jubbaland ina ay gacan ku siiso wasaaradda ee federaalka shaqada ay leedahay Eh, lana iskaalmaysto lana aamino in hal system laga shaqaynayo oo gacmaha la isqabsado bulshada loo adeegayo ay mid tahay siyaasadda la kobcinayo ay mid tahay federalismkii dib u heshiisiinta ee shaqada oo taal oo aad u muhiimsan oo in dadka la fahansiiyo federalismka dib u heshiisiintii ee horumarkii maamul daadejintii ee dalka laga rabay oo maandhowdaan kasoo qabanay koonfur galbeed ha- furitaankeedii xafladda waxaasoo dhan baan ka wada hadalnay dib u heshiisiinta ee is-aaminkii dadkii isdhexgalkii maamul daadi ee systemkii arrimaha gudaha sidii loo dhaqaajin lahaa kor loogu soo qaadin lahaa qatarintadaas ayaan ka wada hadalnay uka dambeyntii wasiir cabdiraxmaan weliba sheegay waqtigay rajeeyaan intiin bilaawato doorashooyinka dowladda hoose deegaamada maamulka jubbaland Ah, hadda inaan kasii hordhaca ma rabo insha allahu tacaala waa soo socota waa dhowdahay arrintaas eh, waa standard guud oo soomaaliya ay qaadatay eh, koonfur galbeed ayaa wejigooda ku guulaysatay dadaal unbaana lagu wada jiraa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexaba Eh, adigu cid unbaan hataa lambar laba noqon doonta ku lambar saddex buu noqon doonaa ku lambar afar buu noqon doonaa annagana dadka dadaalkaas ku jira unbaan ka mid nahay Eh, meel fiican bayna maraysaa xaaladeed meel warkaasi ugu kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wasiirka arrimo binaanka dalka faransiiska iyo weyba usa booqday dalka qatar usoona ujeed jeeyey sidii dhexdhexaadin unku qaadan lahaaye khilaafka ku teegan wadamada khaliijka wasiirka arrimo binaanka dalka faransiiska iyo weyba use la kulmay dhigjay dalka qatar maxamed cabdiraxmaan altani weybaniyo kuwada hadaleena sidii lahan af jar lahaaye khilaafka waana la ka dhammeeyi lahaayey wadahadala shalay haytay markii booqasho sadan oo kale uusa kaseedi dalka sacuudi carabi oo uu sameelaskala kulmi dhigshay dalkaas sacuudi carabi sidii lan dhammeey lahaye khilaafka dheeraday ee ku teegan wadamada khaliijka qadar iyo weyba xiriir kalanjaray billi juun ee sanadkan weybana la ka eedayay antiye maalgeliyaasa argagixisada wadamaduus hor ka hay sacuudi masar baxrayn iyo nisiyadowka imaaraadka carabta iyo xiriirka weybayaan jareena dowladda qadara kowda bili julaay iyo dowladda qadara la hordhigay tumiisida qodoba oo kumid tahayan antiya hawada ku saarta warbaahinta aljaziira iyo warbaahino kale ee xiriirka laleh antiya xiriirkan jarta dowladda turkiga oo saldhig militariya ka leta dalka qadara dowladda qadarye muddadii lanqobadii qodobadan kuwada fuli waayde wasiirka arrimo binaanka dalka qadara yamar use la hadalay warbaahinta aljaziira weyba uu sheegay antiyo dhammaan qodobadaas yo-iyin haanayo an aqbalaana ilaa iyo hadduu iba dareere wada hadalla la kaxaliyahaya colaadaha shal dhexgalli haana ku mid ee wadamada khaliijka ee qadara warkii isinkula dareertan lagun sidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo muujada f m iyo t c a dhibisan lama megaartis live streamka oo caalamka meel walba sinoogdan kula dareertan saasoo kale s w ga iyo websaayada qaar www radio warsan com wadani tenty four dot com iyo gaarsiiye surunkanganinkage nagalalanaanki warkan dhaafo us oo maqale qoraale websaayadaas yareedan ku fiirsado koran intii warkanka lamid yareedan ku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo